ciidamo ka tirsan kuwa amisom la xaqiijiyeen habeenkii xalay howlgallo ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabo kabahereg oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada walaweyn qiyaastii afar iyo toban kilomitr-na uu jira deegaanka lagu magacaabo beledogle amaba garoonka diyaaradaha beledogle inta howlgalka ay ku guda jireen ciidamada amisom waxaa laga xaqiijiyay in gacanta ay kusoo dhigeen ilaa iyo saddex ruux oo la sheegay inay yihiin reermi kuna sugnaa deegaankaasi ciidamada ayaa ula dhaqaaqay saddexda ruux egoobihii markoodii hore ay ka yimaadeen inkastoo inta howlgaladaasi ay socdeen aysan dhicin wax dagaal ah dhinaca kale deegaan lagu magacaabo gamboole oo isna kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaba hoose waxaa laii xaqiijiyey in ciidamada amisom markii halkaasi ay gaareen dhawaanna ay ka samaysteen fariisimo ay ku dileen sidoo kale hal ruux oo reermiy ah sida uu ii xaqiijiyay qof kamid ah deegaanka amaba ku nool deegaanka gamboole oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose inkasta oo dadka deegaanka ay baqdin ka qabaan in warbaahinta ay la hadlaan iyagoo sheegaya in magacooda iyo codkoodaba aanan la xigan karin dhinaca kale waxaa jiray habeenkii xalay deegaanka loo amaba deegaan lagu magacaabo gooban leh oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose baqdin xoogan habeenkii xalay ay ka jirtay waxaa la xaqiijiyey in habeenkii xalay deegaankaasi oo idil ay dul heebayeen ama joog hoose ay ku socdeen diyaarado helicopter ah dadka deegaankaasi waxay sheegayeen in badankood u barakaceen dhulalka hoodka ah maadaama dadkaasi ay sheegayeen in ay ka baqdeen qabaan in saameyn ay ku yeelato diyaaradaha jooga hoose ku socda habeenkii xalay dul heebaabayay deegaanka gooban leh oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose inkastoo ilaa hadda deegaankaasi uusan ka dhicin wax dagaala